cabduqaadir maxamed nuur cabdiqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdiqadar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
door wanaagsan halkani waa redio wacdaado waxaad kusoo dhawaataan wararka habeen qodobada caawa aad maqli doontaan waxaa ugu dooro dowladda federaalk soomaaliya oo shaacisa in baaqatay muxaadiri sheekh maxamed cod umul uu ku qaba lahaa magaalada caasimada ah ee muqdisho ciidamada amniga puntland oo gacanta ku dhow waxyaabaha maanka dooriyaa lasoo geliyay magaalada garowe xarunta gobolka nugaale puntland faahfaahinan dhereed oo ka soo baxaya qarax maanta ka dhaca isgoodka soobe ee magaalada caasimada ah ee muqdisho wasaaradda beeraha dowladda federaalk soomaaliya oo beenaysay in cudurro laga helay geleeda iyo masagada ka soo baxdaa gudaha waddankeena soomaaliya dowladda kenya magaalada madheere xabsi guri ku gelisay mas-uulin uu hogaamiyay madaxne ku-xeenka koowaad ee maamulka jubbaland maxamed siidaadan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoob uu amray in ciidamada dheerada la geeyo gobolka gedo si ay qayb u noqdaan ciidamada sugaya amniga magaalada waa gobolka gedo ee jubbaland oo gacankaoyntaas ay ku mulaysan yihiin dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland ciidamo ka amar qaata maamulka somalilan oo xabsi dhigay mas-uuliyiin ka mida xisbiga wadan ee mucaaradka intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu doogoron wararka habanee redio cadaado gor diyaagurba warkaas oo intaas ka faafaasa
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibadan dhagaysanayo waa habeenimo axada waa habeenimo sabti iyo axad ay soo gelayso taarikhda ku aastaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha koob iyo tobnaad nofembar sanada labaatan toban iyo sagaal warka habeenaca waxaa soo saaray shirmaan ka suulay maad nuur axmed ayaa farsameynaya anigoo xasan ayaa caawa idan warrami doona kusoo dhawaada warkii oo dhan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay guud ahaanba la baajiyay muxaadaro maalinta beri ah lagu waday in magaalada caasimada ah ee muqdisho uu ku qabtay sheekh maxamed cabdi umal oo ka mida culamada soomaaliyeed wasiirka wasaaradda ciyaaraha dowladda federaalk soomaaliya iyo wasiirka arrimaha diinta waqaafta dowladda federaalk soomaaliya ayaa caddeeyey sababta laakiin waxayna sheegay inaysan jirin muxaadaro lagu qaban karo garoonka koonaysa magaalada caasimada ah ee muqdisho waxay sheegeen sababta loo baarajiyey muxaadaradaasi ay ka dambeysay in banaanbaxyo waaweyn oo magaalada caasimada ah ee muqdisho ka dhici lahaa maalinta beri ah dowladda federaalk soomaaliya u joojisay in muxaadaradaasi ay ka dhacdo magaalada caasimada ah ee muqdisho
bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wabacd qaala tacaala wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu wa qaala subxaanah waaطiicu allaha rasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin maanta oo sabti ah taariikhdu ay tahay lix iyo labaatanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo kow ee hijriya ee taariikhda hijriyada isla markaana ay ku beegan tahay labaatan iyo saddexda bisha nofembar laba kun sagaal iyo toban wasaaradda uqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya waxay soo saartay war-saxaafadeedkan wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta ayaa mas-uul uga ah dalka arrimaha diinta sida uu qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobka saddexaad farqadiisa koowaad wasaaraddu waxay caddaynaysaa inay dhexdhexaad u tahay dhammaan aragtiyada kala duwan ee culammada soomaaliyeed waxayna kulmisaa culummada soomaaliyeed qaybahooda kala duwan wasaaraddu waxay u mahadcelinaysaa dadaalada sheekh maxamed cabdi umal iyo culummadii la socotay ay ka geysteen gargaarka shacabkii soomaaliyeed ee ku waxyeeloobay fatahaadihii ka dhacay gobollada dalka qaar ka mid ah wasaaraddu waxay sheekha ugu mahadcelinaysaa khudbadii uu ka jeediyey masaajidka isbahaysiga oo si wanaagsan u dhacday kadib markii ay qayb ka mid ah bulshada soomaaliyeed ee ka codsatay sheekh maxamed cabdi umal in uu qabto muxaadaro guud ayuu sheekha aqbalay arrintaa oo ay soo dhoweeyeen hay-adaha xukuumadda oo ay wasaaradda hormuud ka tahay waxaa ayaan darro ah in tashwiish lagu furay qabashada muxaadarada sheekha oo ciwaankeedu uu ahaa asbaabaha keena musiibooyinka iyo sida looga hortago wuxuu sheekhu soo jeediyey isagoo tixgelinaya duruufaha ku xeeran muxaadarada in la baajiyo wasaaraddu way ku waafaqday soo jeedintaas sheekha wuxuu qaban doonaa inta uu dalka joogo barnaamijyo wacyigelineed
faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax duurnimadii maanta ka dhacay isgoysku sababee magaalada caasimada ah ee muqdisho warar kala duwan ayaa caawa ka soo baxaya qarax maanta ka dhacay isgoyska sababee ee magaalada caasimada ah ee muqdisho qaraxan ayaa ka dhasha gaayar oo lagu xiray waxlaha qarxa sida inoo xaqiijiyeen goobjugaal ka dhow halka qaraxaas uu ka dhacay dad aan la hadlin ayaa sheegaya in xilliga uu qaraxya gaarigaasi ay saarneyd hal qof islamarkaasna uu ku baakinaa waddada dhinaceeda islamarkaasna waxaa wararka intaas ay ku darayaan in qarax uu sababo dab xoogan oo qabsada kaalin shudool oo ku taadna halka qaraxaas uu ka dhacay inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay ilaa laba qof oo shacab ahaa kuwaas oo ku sugnaa ee meel u dhow goobta qaraxaas uu ka dhacay meesha qaraxaas uu ka dhacay ayaa ahay meel aad u mashquul badan iyadoo ay gaarin ciidamo ka tirsan kuwa kumadda soomaaliya oo xiray dhaqdhaqaaqa waddadaasi wararka caawan kelina ayaa intaas waxay ku darayaan in ciidanku ay gacanta ku dhigeen nin lagu shakiyey in qaraxaasi uu adeegsaday hormuudka qaraxyada loo adeegsado ee meelaha fafog laga hago wararka qaraxa ku saabsan ayaa kusoo adaya waa weerarka qaraxan ayaa ku saadaya iyadoo maalmihii dambe ee magaalada caasimada ah muqdisho u ahaa mid degan islamarkaasna ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ay baartaan xoog mugan ay ka wadeen dhammaan wadooyinka waaweyn ee magaalada caasimada ah ee muqdisho dowladda kenya ayaa xabsi guri magaalada mandheera ee gobolka qoybir ee wadanka kenya ku gelisay wafdi uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland oo maalmahan ku sugnaa qeybo ka mid a gobolka godo ee jubbaland wararka karina gobolka gada ee koonfurta soomaaliya ee maamulka jubbaland ayaa waxay ku soo waramayaan in xabsi guri madaxweyne ku-xigeenka jubbaland looga dhigay magaalada mandheere ee gobolka qoyi bare ee waddanka kenya halkaas oo safar ku tegay madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamed sii aadan oo maalmaha muuqanaya qaybo ka mid a gobolka gado ee maamulka jubbaland ayaa waxaa loo diiday dhammaan gobolka gado inuu boqosho ku tago islamarkaasna uu la kulmo saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee maamulka jubbaland ay kala wareegeen iyo maamulka degmooyinka gobolka gado ee maamulka jubbaland waxaana u suurta gashay inuu safar uu ku tago magaalada mandheere ee gobolka gado waxaana u suurta gashay in safar uu ku tago magaalada mandheere ee gobolka qoyibra ee waddanka kenya halkaas oo la sheegay in xirar ay wada sameyn maamulada degmooyinka gobolka gado iyo maamulka gobol qoyibra ee waddanka kenya ay suurta gashay in xabsi guri madaxweyne ku-xigeenka jubbaland looga dhigo gobolka qoyibra ee waddanka kenya gudoomiye ku-xigeenka gobolka gado ee maamulka jubbaland axmed bare sheekh oo la hadla rad iyo hadaado ayaa wuxuu inoo xaqiijiyey in wafdi uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka jubbaland oo ka kooban golaha wasiire maamulkaas jubbaland ay maanta xabsi guri ay ku yihiin guri ku yaala magaalada mandheere ee gobol qoyibra ee waddanka kenya wuxuuna sheegay mas-uuliyiinta maamulka jubbaland laga mamnuucay tegitaanka gobolka gado ee maamulka jubbaland kadib markii uu gacan galay dowladda federaalk soomaaliya oo xisad xun iminka ay kala dhexayso maamulka jubbaland ee fadhigoos yahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland maxamed madoobe hagardaamooyinkiisii kama tanasulin wuxuu usoo diray wasiir ku-xigeenkii arrimaha gudaha amniga cabdiraxmaan cawar iyo nin la yidhaahdo maxamuud siid oo haslaha madaxweyne ku-xigeenkii jubbaland koowaad iyo nin kale oo taliyaha ciidamada u ahaayo la yidhaahdo jandaal dhuumaal laakiin nasiib daradooda dhammaantoodaba waxaa diiday shacabkii gobolka gado oo joogay afarta degmacaan waaq bayxaawo luuq iyo doolow waxayna sameeyeen dagaal iyo mudaaharaad ay kaga soo horjeedaan wayna iska celiyeen waxayna joogaan ilaa hadda maqaamka militariga ee mandheera ilaa waxaa xabashada loo gudbiyey dadka deegaanka ee mandheera ee soomaaliyeed ee deriska aan nahay waxaana loo sheegay inaysan noqonin awal waxaan ogeyn inay ciidamada kenya ay xoog kusoo dhexmari jireen kadibna ay dabadsano ka geysan jireen gobolka gedo laakiin waxaan u sheegnay in hadda ay hoyi u noqdeen niman burcad ah oo doonaya inay abaabul qabiil iyo isku dhufasho beeleed ay ka sameeyaan mandheera iyo man- iyo ceelwa arrintaasna aynan laga qabanin walaalaha iyo soomaaliyeed oo degan ceelwaaq iyo maxaa la dhihi jiray magaalada mandheera waynan aqbaleen sidaas bayna hoteelada ooga cayriyeen waxayna hadda ku jiraan qaamka militariga ee kenya axmed bare sheikh oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka guud ee maamulka jubbaland oo sii hadlayay ayaa wuxuu sheegay in mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ee fadhigu siya kismaayo looga baahnayn inay tagaan islamarkaasna ay booqdaan degmooyinka iyo deegaanada gobolka guud ee maamulka jubbaland waxayna sheegeen in tegitaanka gobolka guud ee jubbaland ay dhibaato ku tahay horumarka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka guud ee jubbaland waxaan soo jeedin lahaa inay nimankaas ay u tanaasulaan shacabkooda iyo dadkooda ay u tiraan kala qaybsanaan iyo dagaal iyo colaadna aysan u abaabulin dowladda soomaaliya ee federaalka ee dowladda dhexe ee maantayto inay soo taageeraan axmed midoobe iyo waxa uu ku jirana ay iskaga tanaasulaan haddii yeeli waayaanna dowladda waxaan ka codsanaynaa inay soo qabato sida wasiirka amniga ee jubbaland ee hore ee u hayso kuwaasna ay gacan biraha ugu soo qabato kana qabato bulshada gobolka gedo ee jubbaland waxaa ka taagan xiisad siyaasadeed oo u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland waxaana gobolkaas gedo uu u gacan galay dowladda federaalka soomaaliya kadib markii ay la wadaagtay dhammaan ciidamada jubbaland ugu qaabilsanaa gobolka gedo islamarkaasna ku sugnaa magaalooyinka beledxaawo luuq doolow iyo sidoo kale magaalada garbahare ee gobolka gedo ee jubbaland degmooyinka gobolkaasi maamulkooda ay sheegeen inaysan aqoonsanayn maamula jubbaland ooga jira gobolka gedo islamarkaasna ay la shaqaynayaan dowladda federaalka ee soomaaliya warka habeenee reediyo wadaado ayaa dhagaysanaysaan intaanan ka bixin wararka jubbaland madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa amray in ciidamo ka tirsan ku- oo ka tirsan kuwa jubbaland la geeyo gobolka gedo oo ay gacankoyntiisa ay ku muraysan yihiin dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland waxaa warkan faahfaahinaya cabdiqadar cabdiraxiin aadan xiisad u dhexaysa ciidamo kala taabacsan dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale maamulka axmed madoobe ayaa weli waxay ka jirtaa qaybo ka mid ah gobolka gedo waxaana gobolkaasi socdaal ku maraya madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan warar helen waxay sheegayaan in maxamuud sayid aadan socdaalkiisa durba uu ka bilaabay qaybo ka mid ah gobolka gedo isagoo ku horumaray degmada ceelwaaq ee gobolka gedo horaantii bishan ayaa ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalku waxay u diideen maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland inuu gudaha u galo degmadaasi waxaase dadaal dheeraada oo ay bixiyeen odayaasha dhaqanka degmada ceelwaaq lagu guuleystay in madaxweynaha jubbaland waa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland uu degmada galo dabadeetana la kulmo qeybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha ayaa intaasi kadib haddana waxa uu ambabaxay degmada balad xaawo ee gobolka gedo waxaana arrintan ay ka dhalatay xiisada waxaana waran helin ay sheegayaan in ciidamada etoobiya oo daacad u ah farmaajo ay diideen in gudaha uu galo degmada baled xaawo maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland sidaasi la mid ah odayaasha dhaqanka degmada baled xaawo ayaa markii dambe waxay ku qanciyeen maxamuud sayid aadan in duleedka degmada baled xaawo uu kula kulmo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo dadka waxgaradka ah ee ku sugan gudaha degmadaasi walow markii dambe arrinkaas uu aqbalay arrintan ayaa markii dambe sida ay wararku sheegayaan waxaa loo gudbiyey dhacdooyinka qabsaday madaxweyne ku-xigeenka waa- madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed isaan axmed madoobe waxaana la sheegay in madaxweynaha jubbaland uu amar siiyey wasiirka arrimaha gudaha jubbaland isagoo ku amray in dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka gobolka gedo ay si dhaqsaa u yimaadaan magaalada kismaayo ha yeeshee waxaana loo sheegay in qaar ka mid a guddoomiyaashaasi ay diideen gudoomiyaha degmada luuq gudoomiyaha degmada ceelwaaq iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada baled xaawo ayaa warar helin waxay sheegayaan in dhowaan ay u yeereen ciidamada etoobiya shuruudihii ay hordhigaan ciidamada etoobiyana waxaa qeyb ka ahayd in aysan la kulmi karin madaxweynaha jubbaland amarada magaalada kismaayana aysan qaadan karin taa beddelkeedana ay ku shaqayn doonaan amarada ka soo baxa magaalada tan muqdisho iyo sidoo kale kuwa ka yimaada dhinaca itoobiya gaar ahaana ciidamadooda ku sugan gobolka gedo wararka hoose ayaa intaasi waxay ku darayaan in saacadaha soo aadan laga yaabo in xilalka laga qaado ku dhowaada afar guddoomiye degmo oo ka tirsan gobolka gedo kuwaasoo la sheegay in haba yaraatee aysan u hogaansamin amarada ka soo baxa dhinaca maamulka jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo maxamuud sayid aadan isla maanta waxaa la filayaa haddii ay macquul tahay inuu booqasho ku tago xarunta gobolka gedo ee garbahaarey waxaana la filayaa in halkaas uu kula kulmo qeybaha kala duwan ee bulshada walow dadka ku dhaqan degmada garbahaarey oo daacad u ah filla soomaaliya aysan hadda ku qanacsanayn hadda sida ay wax u wadaan maamulka jubbaland iyagoo ka tabanaya qodobo dhowra cabdikhadar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaadow magaalada muqdisho mahadsaned saaxiib ciidamo ka amar qaata xukuumadda muuse biixi cabdi ayaa magaalada berbera ee somalilan waxay ku xireen mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadaniga ee somalilan
magaalada berbera ee somalilan ayaa waxaa lagu xiray saraakiil sare oo ka tirsan xisbiga wadaniga somalilan kuwaasoo dhammaantood u qaabilsana magaalada berbera iyo deegaanada hoos yimaada magaalada berbera ee gobolka saaxil wararka ugu dambeeyan ka leena magaalada berbera ee somalilan ayaa sheegaya in ciidamada somalilan ay xabsiga dhiin mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadaniga ee mucaaradka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadaniga somalilan u qaabilsan gobolka saaxil ee somalilan sheekh suleymaan siciid cali oo la hadla warbaahinta ayaa sheegay in aan asaga aan la xirin balse ay jiraan shaqaale ka tirsan xisbiga wadan oo xirantooda ay tahay berbera kuwaasoo xabsi la dhigay sheekh suleymaan siciid cali waxa uu sheegay in adag wuxuu yihiin falalka gurdhacana weli ay wadaan maamulka muuse biixi cabdi waxaan maqlay webetrio warkaasi uu soo gaadhay waxaana ku arkayay facebookyada iyo ayuu aad ugu arkayay runtii warkaa waxba kama jirin xisbiga iyaga mas-uuliyiin baa ka xidhan xogayihii guud iyo afhayeenkii xisbiga xisbigu waxa uu iclaamiyey guddoomiyaha xisbiga in gobollada dalkao dhan xafiisyadooda la isugu yimaado halkaana wixii wacyigelina la isku gaadhsiiyo taageerayaasha xisbiga arrinkaa waanu kala sinay gobollada dalkao dhan waanu iclaaminay runtii markaa safar yaroo kadisaba oon isla adlaba noqotid baa ila fogaaday oon degaankan jigjigo oo runtii anu aan de ganacsina ku jiro iga yaro galay kaasaa keenay inaan dadka ay laba noqodna aan ugu talagalay wuxuna an maalin qula ahayd aan isweyna doonno dadku iyagaa aliftay in dacarburuq baa laga qabtay madheeraa lagu xidhay aniga madheero layguma xidhin dowladdu sabab ay xidho ma garanayo oo de nin muwaadina baanahay xisbi mucaarada ka tirsan wax ceebaa lana aangeysan marka kiis aan galay ma garanayo xataa dadka qaar bay buuhi wuu baxsaday de nin leeriyanayo waxgalay baa baxsada nina maalin ma baxsado markaasoo se runtii anigu waxaan ka mid ahay dee mas-uulka gobolka saaxile xisbiga wadani baan ahay wixii xisbiga iyagu fulinayana waa ka fulinaynaa gobolka saaxil wax dhiboo barasaabka iga soo gaadhay taleefon waanu ku wada hadalay salaan guud si kastaba ahaatee xaaladda magaalooyinka ugu waaweyn deegaanada somalilan ayaa ah kuwa degan marka laga yimaado magaalada berbera oo sidaa maqlayseen baa lagu xiray mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee somalilan warka habeenee redio wadaado ayaa dhegeysanaysaa saaxiibayaal wasaaradda beeraha dowladda federaalka soomaaliya ayaa beenaysay in cudur laga helay galeydii iyo masigada kasoo baxda gudaha waddankeena soomaaliya wasaaradda beeraha waraabka soomaaliya iyo iskaashiga waa iskaashatooyinka beeraleyda soomaaliyeed ee si wada jira waxay ugu hor yimaadeen daraasad qaldan oo mid waa mid ka mida jaamacadaha ku yaalla waqooyi waddanka iirland ku sheegtay in cuduro laga helay galeeda iyo masagada kasoo baxda gudaha waddanka soomaaliya war-saxaafada soo saartay wasaaradda dowladda waa wasaaradda beeraha dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu caddeeyey in dalaga dalkeena ay yihiin kuwo dabiici ah islamarkaasna warbixinta lasoo saaray ay tahay mid been abuur ah oan waxba ka jirin ciidamada amniga maamulka puntland ayaa magaalada garowe xarunta gobolka nugaal puntland maanta kusoo bandhigay khamri xashishad duuro iyo agabyo kale oo ay loo adeegsado dhallinyarta kuwaas oo u abaabulan habo kooxa oo ciidamada amniga howlgalla ay ka sameeyeen kusoo qabteen xaafadaha ka kooban tahay magaalada garowe xarunta gobolka nugaale ee puntland taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka nugaale iyo puntland oo la hadla warbaahinta ayaa sheegay in howlgallo ay ka sameeyeen xaafadaha garowe ay kusoo qabteen dhallinyaro koox u abaabulan oo dhibaato dhac iyo furasho u geysan jiray dadka shacabka kuwaas oo inta badan adeegsada maanduuriyaalo halis ah sida qamriga iyo xashishada wuxuu sidoo kale shacabka ugu sheegay in saraakiishan ciidanka in maanduuriyaha dhallinyartaasi kaliya lagu soo qaban balse waxaa jira dad kale uu sheegay inay ka ganacsadaan kuwaasoo ku nool xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada garowe xarunta gobolka nugaale ee puntland waa warkii habeen oo aad kala socotaan radio cadaawanageentaas warka habeen waxaa soo saaray sharmaanko suuley maadnur axmed ayaa farsameynaya anigoo xasan ayaa caawa idin warramaya tan kulan dambe saaxiibmadana dhegaysanayo waxaad leenahay habeen wanaagsan